bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa mahadsan tahay dhegeystayaasha v o edana waxaan rabaa inla mahad celiyo baarista fatashka ah xafiiska dhowrku sameeyey hadda waxaa gacanta ku haya xafiiska xeerlaalinta qaranka iyada iyo wixii ku jira iyo dadka la eedeynayo way eedeynayso iyo dacwad oogista waa xilka iyo shaqada xafiiska maxaa idhahday xeraaliyaha guud ee qaranka warbixintan baarista fatashka ah waa warbixin qusaysa xafiisyo ka tirsan dowladda soomaaliya si gaar ah waaxda shaqada ruqsadda shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waaxda kordhinta fiisaha ama dalku joogga oo raacsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waaxda qabashada dakhliga ay xafiisyadaasu sameeyaan ee wasaaradda maaliyadda waaxda xisaabinta iyo hubinta in dakhligaasi saxa loo qabtay ee xafiiska xisaabiyaha guud iyo waaxda xaraynta dakhliga ka yimaada maxaa idhahday hay-adahaas oo ah waaxda bangiga dhexe ee dowladda soomaaliya oo dhammaantood ku howlgala garoonka caalamiga ah ee aadan cadde waxay qusaysaa agost waxay soo bilaabatay march oo foxka foxkii aana dhihine macnaha waxay daboolaysaa warbixintaasi laba kun toban iyo sideed marso ilaa laba kun labaatan iyo saddex abriil marka waa warbixin noocaas ah wixii ku dhex jirana waxaad wax ka weydii kartaan xafiiska xeerlaalinta qaranka laakiin waxaad sheegtay in labada kun iyo sideed tobanka ay kasoo bilaabanaysa xilligaasi wadanka dowladdii uu hogaaminaya madaxweyne farmaaja ka jirtay maxay tahay dowladuhuna inta badan waxyaabaha hore loosoo arka waxay inay muddaxiloodyadooda isku ixtiraami jireen oo aanan wax baagtarag ama dib u eegis lagu sameyn jirin nidaamyadii hore inaanay jirin maxaa dib ugu laabateen ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobanka xilligaasi oo madaxweyne xasan sheekhna uusan joogin adna hay-adda aadan joogin waxaan u malaynayaa meel ay ku qoran tahay yaan dib loo noqonin oo laysku ixtiraamo inaysan jirinaan u malaynayaa hadaan qaldanayn annagana siyaasad maaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka warbixintan waxaan ku wareejinay xeer laalinta sababta laba kun toban iyo sideed looga bilaabana waa markii ugu horreysay system ama nidaam la raaci karo oo ku xiran nidaamka maaraynta xogta maaliyadeed ee waddanka laga howlgeliyo garoonka halkaasay ku fadhisaa oo meeshaas ayaa laga soo bilaabay ilaa tuhunka markuu yimid iyo ka shaqayntiisa iyo shakigaas iyo baaritaanku halkaasay ay ku jeedaa marka wax siyaasad la xiriirna maaha laba madaxweyne iyo laba dowladoodna maaha waana shaqada xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu leeyahay qofkii raba oo raba inuu meeluu karaad raaca arkana wuxuu akrin karaa xeerka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ee soo baxay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labo xeer lambar soddon iyo afar marka ma meel gaaraha la baaraya mise dhammaan hay-adaha dowladda la baaraya maxaa si gaara qeybtan loogu bartilmaameedsada
xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu baaris xilliyeedna samayn karo baarista la yaqaano baarista maaliyadeed iyo baarista hogaansanaanta sharciga la sameeyo sanadkiiba marna uu samayn karo hay-adaha ay qusaysana waa shantaas hay-adood oo ka howlgala garoonka caalamiga ah ee muqdisho marka wax gaar ah oo aan ahayn dakhliga meesha ka soo xarooda iyo sida loo maamulo iyo sida u tago khasnada dhexe khasnada midaysan ee dowladda halkaasay ku wajahneed cid gaar ah iyo qof gaara iyo xilli gaara iyo dowlad gaarana ma quseyn waxaa jira in liiska ama qoraalka hadda soo baxay uu sheegaya in in ka badan labaatan milyan dollarka maraykanka ay maqan tahay ma muddo intaas la egay ku maqnayd ma dad gaarahay ku maqan tahay sidee lacagtaasi ku luntay waxay ku jirtaa faahfaahinta iyo caddaymuhu waxay ku jiraan warbixinta xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu ku wareejiyey xafiiska xeerlaalinta qaranka sida aad aragteen maanta dacwad oogistiisa iyo eedeyntiisu ay gacanta ugu jirto xeerlaalinta maxkamad tegaya aniga marka ka hanti dhowr ahaan xilkayga wuxuu ahaa inaan sheego maxaa ka maqan khasnada dhexe ee dowladda xaggee ku maqan tahay maxaa caddaynaya inay maqan tahay xilligee ayay maqan tahay laga soo bilaabo halkaas ilaa halkaas khaladaadka dhacay ee la helay kuwee ka mid ah wax alla wixii xil ahaa ee isaarnaa intii aan awooday iyo intii aan karay iyo intii xafiisku shaqadiisu ahayd warbixintaasay ku jiraan warbixintaasna waxaa gacanta ku hayd wax ka weydiin kartaan xeerlaalinta iyo haddii ilaahay idmo kadib markay tagto garsoorka marka waa meeqo lacagta guud oo maqan sidaad ku aragtay wasxaafadeedka oo maanta ay dowladdu sii daysay qasnada dowladda dhexe laga soo bilaabo laba kun toban iyo sideed maarso ilaa sagaal iyo tobanka abriil laba kun labaatan iyo saddex waxaa ka maqan lacag dhan labaatan milyan saddex boqol soddon iyo saddex kun toddoba boqol iyo siddeetan dollar lambarku waa intaas faahfaahintiisa siduu u maqan yahay dakhligaasi siduu ku baxay cidda iskale tagrifalkaas iyo eeddaas iyo caddaymuhuba warbixintaasay ku dhex jiraan waxaadna ka weydiin kartaan oo la weydiin karaa xeerlaalinta iyo marka ay maxkamada tagto oo haddii ilaahay idmo dacwad oogista la gaaro marka ilaa hadda meeqa qofaa xiran yaase la doondoonayaa oodan weli soo helina taasna waxaan u malaynayaa inay tahay shaqada iyo maxaa dhahdaay waajibka dacwad oogaha guuda qaranka iyo garsoorka shaqada xafiiska antidhowrku inuu qof la doondoonayo iyo qof la xiray iyo qof xiran shaqadiisa maaha